أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah shirkii baakistaan uga socday maraykanka iyo iiraan ayaa lagu kala tegay iyadoona xubnihii ka socday maraykanka dalkooda dib ugu laabteen maxkamadda uleysaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagahare ku yaala degmada buuaqable jamciyadda lixsaan al kheyriya ayaa boqolaal qoys oo danyar ah raashin ugu qaybisay degmada jilib ewlasaamiga ee jubbada dhexe webiga shabeelle qaybta uu ka mara wilaayada hiiraan ayaa qaaday ku dhowaad toban carruur ah oo webiga u dabaaltegay أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan shirkii baakistaan uga socday maraykanka iyo iiraan ayaa lagu kala tegay iyadoona xubnihii ka socday maraykanka ay dalkooda dib ugu laabteen haddaba xoogihii ugu dambeeyey waa kan walaalkii nuur cali warsame abuushiiba ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka j d vance ayaa ku dhawaaqay in aan wax heshiisa laga gaarin wadahadaladii u dhexeeyey maraykanka iyo iiraan ee ka socday caasimadda dalka bakistan ee islaamaabad isagoo sheegay in arrintani ay uga xun tahay iiraan marka loo eego maraykanka venece wuxuu shir jaraa'id oo deg deg ah ku qabtay islaamaabad ku sheegay in labada wafdi ay wada hadlayeen ku dhowaad kow iyo labaatan saacadood oo xiriir ah iyagoo aan gaarin heshiis labada dhinaca ay ku qancaan wuxuu tilmaamay in iiraan ay diiday inay ballan qaado inaysan doonayn inay hesho hubka nucleerka isagoo xusay in tani ay tahay dalab muhiim u ah madaxweyne donald trump wuxuu sidoo kale sheegay inuu la xiriiray trump lix jeer intii ay socdeen wadahadallada islamarkaana uu la hadlay wasiirka dagaalka taliyaha taliska dhexe iyo xubno ka tirsan koongareeska isagoo ammaanay dadaalada bakistan ee laysugu soo dhoweynayey aragtiyada labada dhinac banse wuxuu yidhi waxaan u nimid wadahadal niyad wanaagsan laakiin ma aanan awoodin inaan gaarno heshiis ay labada dhinac aqbalaan wuxuu intaasi ku dareeyay goobaha nucleerka ee iiraan waa la burburiyey balse dhinaca iiraan ma ballanqaadin inay joojiyaan barnaamijkooda nucleerka ugu dambeyn wuxuu sheegay in maraykanku uu soo bandhigay wixii uu fiicnaa uu siin karay iiraaniyiinta wadahadalladan hadalkan vanse wuxuu dhabarjab weyn ku yahay rajooyin hore oo warbaahintu sheegaysay oo ku saabsanaa suurtagalnimada in maanta oo hadda la qabto kulan labaad oo wadahadal ah kaas oo ahaa codsi ka yimid bakistan dhanka kale trump ayaa horey ugu hanjabay inuu xoog ku furi doono marambiyoodka hormuus haddii iiraan aysan si deg deg ah u oggolaan furitaankiisa halka warbaahinta iiraan ay sheegtay in washington ay soo bandhigtay shuruudo ay tehraan u aragto kuwo xaddaaf ah gaar ahaan kuwa la xiriira xorriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka hormuus haddaba maxaa laga faa'iiday intii wadahadalladu ay socdeen daqiiqada yar kadib markii ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka j d vance uu ku dhawaaqay inaan wax heshiis ah laga gaarin wadahadalladii iiraan iyo maraykanka ee ka socday islaamaabad ayay wakaaladda wararka tasniim ee iiraan ka warbixisay wixii dhacay iyadoo ku salaysay aragtida iiraan wakaaladda waxay sheegtay in wafdiga iiraan uu sameeyey dadaallo xoogan islamarkaana uu soo bandhigay hindisiyaal kala duwan si uu ugu riixo dhinaca maraykanka inay gaaraan qaab heshiis guud ah balse waxay tilmaantay in xadaafka iyo adadeega maraykanka ay ka hor istaageen inay muujiyaan caqli iyo waaqici tasniim waxay sidoo kale sheegtay in wafdigan iiraan uu ku guulaystay inuu fashiliyo iskudaygii maraykanka ahaa inuu ku qasbo waxyaabo ka baxsan xadka iyagoo difaaciya xuquuqda asaasiga ee shacabka ee dhinacyada siyaasadda militariga iyo tiknolojiyada nucleerka ee nabadeed waxay intaasi ku dartay in maraykanku uu isku dayey inuu helo tanaasulaadyo uu dagaalka ku gaari waayey oo ay ka mid yihiin arrimo la xiriira marimbiyoodka hormuus iyo soo saarista agabka nucleerka marka laga hadlayo wixii ka horreeyey burburka wadahadallada tasniim waxay sheegtay in wafdiga iiraan ay ugu yaraan laba kulan la yeesheen taliyaha ciidanka bakistan asim muniir iyo kulan kale oo ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha bakistan shabhaz shariif ka hor intaysan bilaaban wadahadallada maraykanka waxay sheegtay in marka hore ay wafdiyada ugu waaweyn yeesheen wareeg wadahadal ah kadibna ay xigtay wareeg kale oo ay yeesheen khubarada iyadoo wadahadalladu guud ahaan socdeen in ka badan kow iyo labaatan saacadood tasniim waxay tilmaantay in iiraan ay marar badan soo bandhigtay hindisayaal cusub oo ay ku dhiirgelinayso maraykanka inuu noqdo mid waaqic ah balse ad adayga maraykanka uu ka hor istaagay in la gaadho qaab heshiis guud inkastoo bakistaan ay dadaal iyo dhexdhexaadin samaysay si loo qabto wareeg kale oo wadahadal ah haddana wadahadaladii ayaa ku dhammaaday natiijo la-aan sabab la xiriirta sida ay wakaaladu sheegtay in maraykanku ku adkaystay isla mowqifkiisii hore tasniima soo xigatay ilo iiraani ah ayaa sheegtay in kubadda hadda ay ku jirto garoonka maraykanka si uu u eego arrimaha si waaqi ah islamarkaana ay iiraan aysan deg deg ugu jirin wadahadal dhanka kale wakaaladda wararka faris ayaa soo xigatay ilo ku dhow wafdiga wadaxaajoodka oo sheegay in iiraan aysan wax qorshe ah u hayn wareeg kale oo wadahadallo ah waxay sidoo kale sheegtay in kooxda maraykanka ay raadinayeen marmarsiyo ay uga baxaan wadahadallada islamarkaana aysan diyaar u ahayn inay hoos u dhigaan filashadooda ayna u baahnaayeen wadahadallada si ay u hagaajiyaan sumcaddooda caalamiga ah labada dhinac ayaa dhameeyey saddex wareeg oo wadahadallo ah ka hor waa berigii saaka iyagoo ku heshiiyey inay dib u bilowdaan kulammada kadib nasasho sida ay sheegeen mas-uuliyiin bakistaaniyiin ah si kastaba j d fanse ayaa shir jirayd oo kooban oo uu ku sheegay inuu ka tagayo islaamabaad kadib markii wadahadalladu dhammaadeen iyagoo aan heshiis la gaarin isagoo caddeeyey in iiraan ay diiday inay aqbasho shuruudaha maraykanka ee ah inaysan hormarin hubka nuyukleerka vanse wuxuu sheegay in wadahadallada heerka sare ay socdeen kow iyo labaatan saacadood wuxuuna intaa ku daray xaqiiqdu waa inaan u baahan nahay buu yidhi inaan aragno ballanqaad cad oo ku aadan inaysan iiraan doonayn hub nuyukleer ah sidoo kalena aysan doonayn qalab u sahlaya inay si degdeg ah u samaystaan hubkaasi tani waa ujeeddada ugu weyn ee madaxweynaha maraykanka waana waxaana isku daynay inaan ka gaarno wadahadalladan jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba maxkamadda walaaislaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada abuuqable tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadiq muumin xukunkan oo ka mid ah xuduudda allah oo ahaa xadul qisaas ayaa waxa uu shalay ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xadkan qisaasta ah ayaa waxaa maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ku fulisay cumar cifow oo loo yaqaano cumar gaab oo horay baadiyaha degmada buqaqable ugu dilay maxamed cumar cismaan waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ruux oo ay ku jiraan ehelada ninka la qisaasay iyo ehelada ninkii uu horay u dilay qaadiga maxkamadda ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada hiiraan waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dacwo hor keensaday cabdi maxamed khaliif ahna wakiilka dhaxaltooyada maxamed cumar cismaan wakaaladiisuna waxa ay ku ansaxday maxkamadda horteeda oo ka dacwoonaya cumar cifow baalaay cumar gaab da'diisuna tahay afartan iyo shan jir wuxuu yidhi cabdi maxamed waxaan ku dacwaynayaa in uu dilay walaalkay oo la yidhaahdo maxamed cumar cismaan si kas ah wuxuuna ku dilay toorey maxkamadda islaamiga ee gobolka hiiraan waxaan ka codsanayaa in la ii qisaaso cumar gaabow jawaab intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay cumar cifow baalaay cumar gaabow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan dilay maxamed cumar cismaan waxaana ku dilay toorey waana qirsanahay dilkaas xukun maxkamadeed intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxa ay xukuntay sida tan kow sababta loo dilay maxamed cumar cismaan in ay tahay mid camdi ah kana waajibtay qisaas labo maxkamaddu waxa ay u bandhigtay wakiilka dhaxaltooyada in uu qisaasto ama in uu diyo qaato ama in uu iska cafiyo waxa uuna doortay qisaasta saddex in lagu filiyo cumar gaabow qisaas oo dil toogasho ah xukunkaani waxa uu ku sugnaaday qiraal maraajicda xukunka loo cuskaday kow aayadda boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee suuratulbaqara qowluhu tacaalaa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab lacallakum tattaquun labo qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه haddana waxaan gudageli doonaa insha allah tanfiidka xukunka maalmo ka hor ayay ahayd markii fagaarayaal ku yaala degmooyinka jirib iyo buulafulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo bay lagu fuliyey xukunna ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ahaa xaduridda jasaaka allaahu kheyran walaalka saadiq jamciyadda alixsaan alkheeriya ayaa boqolaal qoys oo danyaraa raashin ugu qaybisay degmada jilib ee wilaislaamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo iyadoo wilaayaadka islaamiga ah ay ka socdaan gurmadyadaah noocyadooda kala duwan ee lagu taakulaynayo dadka tabaaleysan ee la daaladhacaya abaaraha ka jira guud ahaanba dalka soomaaliya waxa ay jamciyadda ixsaan alkhayriya raashin qaybin ka samaysay deegaano badan oo hoostaga magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mashruuca raashin qaybinta waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo labaatan qoys oo ay ku jiraan dadka xoolodhaqatada ah iyo kuwa beeraaleyda islamarkaana qaybta ka ah dadka ku dhaqan deegaanada duleedka ka ah magaalada jilib deegaanka xaranka oo ah halkii raashinka lagu qaybinayey waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaan isaga oo bulshada kula dardaarmay inay iscaabiyaan islamarkaana loo gurmado dadka aadka u nugul halaagan ka bixi mayno iyo dhibaatadan iyo roobla'aantan iyo kulaylkan haddaynaan ilaahay u noqon oo inaan heshiis la gelin midda labaad si ilaahay waxaan inooga saaro dhibkan iyo halaagan waxaa la rabaa inaynu isu kaalmayno oo aynu isu naxariisanno innagu dhexdaan gaale intaan waxu doonan lahayn qabadin iyo wax gacanta u horsan lahayn soo dad waxhaysta iyo dad aan waxhaysanayn inaguma jiraan ciiddii waxhaysataa ninbaa booyad le matalan baadiyahan booyadda qaraabadiisa iyo dadka inuu soo dhaandhaamiyo soo maha mid baa kiishgaleya aan gadan karin qaraabadiisi maxaa la helayaa qaar lacag haysta qaar bakaar u duugantaa laga yaabaa in la helo haddaynaan isu naxariisan laynoo naxariisan mayo irxamuu man fil ardi yarxamkum man fii samaa ciddaa naxariisan oo addoommanka ilaahay aanu naxariisan loo naxariisan maayo qaraabada haddii la gooyo oo kiyo gaajaysan aad adoo dhaqaala haysta aadan wax ka siin adoo booyad iyo mooto iyo waxhaysto biyogasiin kara aad oomiso aadan siin ilaahay agtiisa maxaad ku yeelanaysaa salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dhankooda la hadlay dadkii raashinka la siinayey ayaa sidoo kale waxa ay bogaadiyeen mashaariicda ha loogu gurmanayo dadka abaaraysan waa aragnaa deeqda maanta ummadda ay haysto gacmaha ku wada haystaan waa deeq toddoba sinfi ka kooban waay toddoba nooc bariiskii iyo burkii sokorti saliida dheeri ah digiraa la socota baasto walaalayaal waxaan leenahay jimcadaas ilaahay subxana wataala ha noo barakeeyo ma ahan xaram keliya maanta wax laga qaybinayo iyo tuulooyinka hoos yimaada meelo badanha laga soo qaybiyey biyaha loo dhaamiyaa raashiinkana saasaa loo siiyaa ogaada waxaa noo haya hooshaas waa xaragta shabaab almujaahidiin si guud waxaan leenahay umuradan ilahi subxana taala inoo xifdiyo ara'aytan jimciyat alixsaan alkhayriya in raashinkan iyo tacaabunadan alxamdulilah liallahi tacaala marka maarata islaamka laga gurmudo alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala kii mahadsano raashinka maalintan qolada la siiyey oo maanta ka dul fadhiita waa boqol iyo labaatan quusuud alxamdulilaahiye oo ku kala kooyan tuulooyin hooskooyahayn tuuladan xaramka ilaa toban tuula sida may kumadhasha tuulada maarata gof eriile may kumadhatahay tuulada galshaawi kar ilaa iyo maarata alxamdulilah hararaha ilaa iyo badu ilaa iyo alxamdulilaahiye marka maarata tuulada dhaabar waaqo ilaa iyo tuulooyinkan baaley ilaa bilikhtaley ilaa iyo alxamdulilaahiye jikrey ilaa toban tuulood marka maarata raashinkaa la qaybiyey ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii raashiinka ay siisay jamciyadda ixsaan alkhayri ah islamarkaana ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus maanta xaramka jooga xarank maxaa waxaa ka socda raashin bariis sonkor waa ka socda iyo saliid iyo baasta waxaa la qaybinaa marka gaalid hoos allah ka dhiga farhadaan okay waay markay ummad khayr allah sii bishaar allah niga dhiga caar allah niga keena raashinka waxaa ka mid ah sonkor iyo bariis iyo saliid iyo baasta aad cabdinuur aladhaho aad cabdinuur waxaa jooga xaranka waxaa ku soo doonta shalay baaliyan ka soo baxa kulley wadaadaha ilaahay ka hersiiy raashinan ka socda raashinka bariis saliid baaste sokor gaalada la jebiyey islaamka ilaah kore ka dhigay ilaahay khayr hasee walaayadda waxayna siisay raashin aad aad u ad adag oo ilaahay khayr hasee kor allah ka dhigay gaaladan allah jebiyee aad iyo aad baan ugu faraxsannahay marka aday waa kaas ilaah raashinka waxaa ka mid ah digirta bariiska sokorta baastada aa ka mid ah iyo saliidda ilaahay khayr hasee walaayadda kor allah ka dhigee farxadayna aad baan u faraxsanaa farax meeh waxaas wax la sheegi kara wax koobma kara ma ah dumar iyo raggaba meesha joognoo dhammaanba oo muslimku meesha joog dhammaan waa lagu faraxsan yahay aad iyo aad baa loo faraxsan yahay kor allah naga dhigo Ah.
cabdalla xasan maadey waay waxaa ka soo baxay deegaanka oo beligteley walaayadda ilaahay khayr ha siiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay raashin waxaadna siisa digir bariis sokor baaste iyo saliid deegaankayga tigrey waaye deegaanka hadda joogana ah xaranka waaye waxaa lagu qaabanaya raashiin walaalaha oona siiyaan waxaa loo qaabanaya u imaana raashiin bismillaah anaku bagaaa magaagiig mulki cabdi xasan deegaankiig xaranka mujaahidiin gacantiya kor allah ka dhiga gaalada ilaahay noo jibi maasha allah maanta ilaahay ka mahadsan walina niisii ishaan iyo nito rabkaamel jir maasha allah mujaahidiin gacantiya kor allah ka dhiga gaalada ilaahay noo jibi minnisiyey biriis saliid baasta digir maasha allah ilaahay ka mahadeen ilaahay gacantiya kor kuwaalguul allah sii raashin qaybinta laga sameeyey deegaanada dhacaaduleedka magaalada jilib ayaa ku soo aadaya xilli sidan oo kale jimciyadda al ixsaan al khayri ah ay raashin qaybin ka samaysay deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida bu'aale saakow iyo salagle jasaaka allaahu kheyran walaalka cuhmaan webiga shabeelle qaybta uu ka mara wilaayada hiiraan ayaa qaaday ku dhowaad toban carruur ah oo webiga u dabaaltegay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed webiga shabeelle ee mara gobolka hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyey la tagay dhowr carruur ah sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana hadda baadigooba loogu jiraa qaar ka mid ah carruurtaasi dad aan ka yareen ilaa shan carruur ah ay wararku sheegayaan in muddo saddex maalmood ah uu webigu kula tegay degmada beledweyne ee hiiraan mid ka mid ah carruurtaasi ayaana la sheegay in meydkiisa la helay mid ka mid ah carruurta webiga ku dhacay ee la baadigoobayo ayaa magaciisa lagu sheegay mubaarak cabdiraxmaan maxamuuda walaalkiisoo warbaahinta kula hadlay webiga ayaa sheegay in wiilkooda aysan raq iyo ruux toona ku haynin wiilaa waxaa nooga dhacay wurida waana laleeya walaalkii yar waa wuxuu ku dhacay wakhtiga adiga toban saac iyo koo toban saac u dhexle oo ku dhacay ilaa haddana la laayaha qurucley iyo xiintooyigana waa lagu maqan yahay oo macnaha hadduu xataa meydka soo baxo sidii loo arki lahaa meydle meesha laga arkaa marka anagana intaa joognaa adaryaali abtiyaali iyo kulliin oo ku maqan yahay waxa ka jiraan qof alaala qofkii arko hanala soo xiriir meydkiisa wiilka waxaa laa mubaarak cabdiraxmaan maxamuud allaa sanadkiisana waxaa toban laba sano dugsigoo dhiganaya fasaxii markuu soo qaatay maalinta jimcadaha fasax waaye ardayda macnaha dugsigana ma dhigtaana fasax waa fasaxii ku soo baxay wiilayna wiilmi soo ma aadi jirnaa si reer wiilin ahayn xaafadda joogi jiray xaafadda dugsiga lagu dhex jiray mafaad ciyaalka xaafadda soo waday ee soo raacin kabacdi webigaa la soo aad webigu markii la soo aadan xaragtan waaba ku dhimayeen macnaha taa maalintii ugu horreysa webi soo aada waa walaa wiilku waxawaaye shalay galabuu ku dhacay Een, haddaan la ku run yahay waxawaaye koleyba oo mar dambana waa uun dee geeridiisa la maqlay in webiga ku dhacay la sheega waa lasoo kala duday ilaa iyo xilligaanaa la joogaa webiga meel kasta laga joogaa waana la la'yahay meydka hadda ilaa iyo quracley halkaa inta ka dhexaysa magaala la fadhiyaa Ee, ilaa iyo xiintoy iyo quracley iyo dhulkaan oo dhammaa webiga meel walbaa laga joogaa Een, haddaana weli waa la la'yahay dadka islaamka oo webiga jooga waxaan ka codsanaynaa inay meel walba webiga meydkaas ka fiiriyaan hadduu aniga intaas hadduu soo moodo in lalala goobo la fiiriyo meel walba la arko dhanka degmada buulaburdi waxay wararku sheegayaan in webiga uu la tegay afar carruur ah oo walaalo ahaa kuwaas oo wararka qaar ay sheegayaan inay geeriyoodeen tirada guud carruurta ku dhacday webiga shabeelle ee mara magaalooyinka beledweyne iyo buulabooda saddexdii maalmood ee u dambeysay ayaa lagu sheegay sagaal qofa kuwaas oo shan ka mid ah la sheegay inay ku dhaceen qaybta uu webiga ka maro beledweyne halka afarta kalena ay ku dhaceen buulaburde jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo ad kala socoteen warbaahinta islaamiga alaandalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaanoo suurtageliy oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alaandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak